barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa jimce waana labayo labaatanka bisha march sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada baray haatan saacaddu waa kowdiiyo badhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aan idiin helana waxaa ka mid ah barnaamijka sugaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegi doono ciyaaraha dhaqanka ee soomaalida
waxaa la ciyaari jiray ciyaaraha hadaan koreyno galbeed oo kale kaga soo bilaabo galbeed wixii xadiidka dhinaca ka xiga galbeed ciyaar silika laydhaa baa lagu ciyaari jiray oo sooyaalkii dhaqankii ahayd oo soomaalida un ay ahayd bob inta joogta luhaya ilaa tuqulshi waxaa laga ciyaara ciyaar saylida laydhaa ciyaaraha waqooyigu waxay ciyaaraan kolku roobka xaysku da-ooy jiilaalka
dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida
dalka new zealand kumanaan qof ayaa jimcaha maanta isugu soo baxay aas si wada jira loogu sameeyey lix iyo labaatan ka mid a konton qof oo jimcihii hore toogasho lagu dilay iyagoo masaajid ku tukanaya dadkaas oo ku jiray wiil saddex sanno jiray aaska ka hor bannaanka masaajidka ay toogashadu ka dhacday ee magaalada christchurch ayaa imaam gamiil fawda oo kumanaan qof oo kula hadlaya uu yidhi dhammaanteen waynu qalbi jabsannahay balse ma aynaan burburin waxaana uu intaasi ku daray in nacaybku uu meesha ka baxayo islamarkaana uu jacaylku beddeli doono isagoo dadkaasi tirada badan la hadlayey waxaana uu imaamku u mahadnaqay dadka jaarka la ah kuwaasoo albaabada u furay iyo weliba dad kale oo iyagu gaadiidkooga intay ka soo degeen caawinayay dadkaasi kadib markii toogashadu ay dhacaysay masaajidkaasi uu ninku dadka ku tooganayey haweenka dalkaasi new zealand ayaa sidoo kale maanta masarka haweenka muslimiintu ay madaxa ku xidhaan xidhay si ay taageero ugu muujiyaan mujtamaca muslimiinta ee halkaasi ku dhaqan laba askari oo maraykan ah ayaa maantoo jimco ah lagu dilay iyagu oo ku jira howlgal waddanka afghanistan maraykanka iyo xogaga uu horseed ka yahay ee nato ayaana bixin faahfaahin intaasi dheer ciidamo maraykan oo tiradoodu ay gaarayso afar iyo toban kun ayaa baaqa ku ah waddanka afghanistan kuwaas oo qayb ka ah howlgal tababaro iyo taageeraba loogu fidinayo ciidamada afghanistan
dowr wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaannu idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada barnaamijka toddobaad kasta maanta kole jimcaad dhegaysan jirteen ee barnaamijka dhallinyarada aad ku maqli jirteen ee sooyaalka dhaqanka waxaana toddobaadkan magaalada booramo noogu soo diyaariyey waryahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta oo idinkaga imanaya magaalada boorama waxaa inoogu martay abwaan cali ciidle sarreeye oo ka mid ah abwaanada dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal abwaan cali ciidle sarreeye wuxuu aad u yaqaanaa ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalida taas oo uu muddo badan ku guda jiray ururinteeda kuna xeel dheer yahay waxaanu mawduuceennu maanta ku saabsan yahay sooyaalkii dhaqanka ee ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed abwaan cali ciidle waxaan wax ka weydiiyey bal ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee ku jiray sooyaalka dhaqanka soomaalida dhammaantii waan isalaamayaa haddaan ka waramo ciyaaraha hidihi iyo dhaqanka dee waxay ahayd qola wax kastaba caaday lahaa maxaan ku dhaa soo jireen baa jiri jiray haddaan haddaan isyar faaniyo waxaa dhi anu waxaan ahay tukaha tukaha baalka dha amba qambaarka loo yaqaana wuxuu idhi haada haadda waxaan la qaybsan cadka shimbirahana mudhahaan la cuni marka kuwii horena waxaan la ciyaaraa caadi maxaanku idha hidiya dhaqankii kuwa dambena facebookan la maxaanku idhahdaa la- la isticmaalaa waktiga la ciyaari jiray een, ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee sooyaalka soomaalida xiliyaday ahayd ma gugay ahayd ma waqtiyada jiilaalkay ahayd goormaa la ciyaari jiray ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ciyaaraha waqooyigu waxay ciyaaraan kolku roobka xaysku da-ooy jiilaalka ciyaaraha oogaduna waxa ay ciyaaraan kolka dayraacdu da-do roobka guga la yidhaahda udaiduhu dhalaan ayaa la kala ciyaaraa way noocyo badan yihiin ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee soomaalidu bal ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa noocyada ay kale yihiin ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee sooyaalka soomaalida wakhtiyada hore ay ciyaari jireen okay waad mahadsan tahay haashim waxaa la ciyaari jiray ciyaaraha haddaan ka galbeed oo kale kaga soo bilaabo galbeed wixii xadiidka dhinaca ka xiga galbeed ciyaar silika la yidhaaba lagu ciyaari jiray oo sooyaalkii dhaqankii ahayd oo soomaalida uun ay ahayd marka ciyaartaas silika la odhan jiray magaceega waxaa la- waxaa lagu luuqayn jiray haddaan luuqadeedii kuu saaro ka bilaabmi jirtay heleeley gabadh heleeley gabadh heleeya hobaalayay wiilkow naa shalay suulkay xanuunaayo oo haddana waa sabansabdhoonaaye ee sidaan ku gelaya baliya ja yaa loohan jiray saddexley ayaa xeebta lagu ciyaaraa midna oogada lagu ciyaaraa waa isku saddexley sibay u wada dhacdaa laakiinse way kala degdegtaa botorko intay oo- oogada ciyaarta iyo intay waqooyiga ciyaartaa goor kasta waxaa degdegsan xagga buuralayda oo waa biyaha dhaliintii caanaha riyo degdeg weeyaan wuxuu odhanayaa ninka oogadu wuxuu idhaa naasidii reer waqooyi la isma ruce kuraw raabi reis magaadhada ka waqooyiguna wuxuu odhanayaa habeeyay sida kurayga reer barye habeeyayanba reer waqooyiga awrow rabiyo ruqlow tuma degdeg buu ka waqooyiguna doonaya saa weeyaan
inagoo kusii guda jirna nooca ciyaarta aad tilmaamaysay ee saddexleyda ee laga ciyaaro deegaanadaasi aad taabatay ee galbeedka bal waxaad noo tilmaantaa noocyada ay saddexleyda marka la ciyaarayo loo ciyaaro iyo qaybaha ay kale yihiin ciyaaraha saddexleydu horta t- qorshe markaad soo gaadho ilaa ilaa marka badda inta badda waxaa la dhahaa bad iyo ban iyo buur baa waqooyigu saddexdaasuu kala kacaa bad inta joogta luhaya ilaa toqolshi waxaa laga ciyaara ciyaar saylici la yidhaah yaa laga ciyaaraa oo aad garanaysaan oo lagu soo galo shaalilaaye saylaaci yay maami malcumaar shaalilaaye saylaaci la yidhaahdo oo aad ka garanaysaan weeyo shalila shalila yaa waliyullah sheekh abu sarbayno la idhaahdo ayaa lagu ciyaaraa marka banka soo gaadhana eed buur soo gashana saddexleyda oo la dadejinayo wayay hawaho wallaahu alayaho abeeyaho kuniinis kuniinis kuniinis cayna loojis la idhaahdo lagu ciyaaraa hawdka markaad u soo baxdo intaanad een, hawdka u soo bixin anoo dib kuugu celinaya su-aashii hore aan ku weydiiyey halkaana kusii hakanayna bal saddexleyda qaybaha halkaa looga ciyaaro ee kala duwan ama loogu kala luuqeeyo yaad noo tilmaami lahayd abwaan waa runtaa waqooyiga marka ay tahay saddex nooc baa loo kala ciyaara saddexdayda saddexdayda mid waxaa la yidhaahdaa een, waxaa la yidhaahdaa labaanaa la yidha waa la yar gaagaabiya abuuhu wallow baahu oo markay ladan yihiin haddaad aragtaba kii ku guuxay halayaahu aodeyaay nin waqooyi codka jiidaya haddaad aragta xays baa docaanu ka dhargay galbeedka marka markaad xaggan usoo yar socotana haboo alla oba marka lasii kala guuraya karanta u dambaysa laqolay alayo yao baa hadduu yidhahdo waa dayrta marka lasii kala qululaayo ciyaaraha saddexleyda ma dhallinyarta wiilasha oo keliya ciyaaraya mise wiilal iyo gabdhaba way u ciyaarayaan cayaarta saddexdeedu waxa weeyaan cayaarta aan habluhu hadal cayaar mooyaane ma hadlaan way ciyaarayaan ragga cayaara laba qandi baa la ydhaa raggaa laba isku qaybiya qolaba marka ciyaaraysa maahe inta kale qolada cayaaraysa maahe qolada kale codka u haynaysa kolka qoladaasi goyso sacabka balkaa la ydhaayo markii qandigaasi gooyo iyo qandiga kala goynayaa marka gabdhuhu way cayaaraan raggaa codka ku qaadaya
ciyaaraha kale ee kuwaasi ku xiga ee laga ciyaaro deegaanada kale ee gubanka ka mida waa kuwii waxaa ka ciyaara xeebta aniga weli awdka u soo bixin waxaa ka ciyaara ciyaar bator la yidhaahdo yaa laga ciyaaraa ilaa gobolka maxaan ku dhaha wadal xeebtiisa ilaa bilaa bulaxaar ilaa yaa laga ciyaaraa ilaa hargeysa soo gaadhsiin intaa batorka uu isku wada dhowdhow yahay oo isku degaan marka bator yaroo caadiya la ciyaaro oo markii horeysay nooc noocyo badan buu isku bedelaa naygaluwa hirgeedale walewaysaga halaaba wayaaniguna hablaaqaane waanu soo habaaba laydha isku wada dhaqan oo cayaarta batorka in yared kala moodaa goynta in sacabka laba laga dhigo haddaad xabadley ka dhigto iyo haddaad saddexley ka dhigto iyo haddaad isku daba joojiso tirada inbay wada tagtaa laakiinse aqoonta unbaa ka muhiima sidii loo ciyaari jiray ciyaartaasi batorka wakhtiyadaasi hore ee sooyaalka soomaalida ma wiilal iyo gabdha ayaa ciyaari jiray mise wiilal keliya ciyaari jiray sidee loo ciyaari jiray okay waad mahadsantahay haashim waxa weeyaan cayaarta batorka la yidhaahdo waa cayaartay hablaha iyo inankuba iskugu heesaan habluhuna way cayaaraan waana heesaan nimuna way cayaaraan way heesaan matalan marka marka laysdaandaansanayo ee cayaartuna bixi weydo matalan waxay odhanaysaa inantaa odhanaysa labadaynan dhoolood ee dhidig iyo labood kale ayamaa dhaliisha leh labadaynan dhoolood ee dhidig iyo labood kale ayamaa dhaliisha leh markaasuu odhanaya inamadu inamadu dhankoogii way dheeli tirayn hablaha dhaliisha leh markaasuu inamadu dhankoogii way dheeli tirayn habluhuna dhankoogii dhidibka wa aaseene marka saasaa la iskugu ridi jiray kolkaa hablaha oo kale aniga inan baa beri igu tidhi aniguoo dhallinyara oo heeladii ku qaadaya dhallinyar nin aada u yar baxayna waan waan cod fiicnaa ayay idardaarayso cimrigii maan aragnaa reemihiyo xikmadda noocaale waxay igu tidhi saddex waa ilyahanley saddexna waa ibtilamoog inkaa murihii baan dustul taagayaa waxay tidhi saddex waa ilyahanley saddexna waa ibtilamoog saddexna lama ogaan karo hadda odaygelyahani ma samayn karo way isi macnayso saddex waa ilyahanleyo ayradii irmaaned ayrada geelaa laydha ayradii irmaanayda ololkeygu dheera iyadu waa ilyahanleyo waa lagu eleeyaa inan yahu iska ogow odaygii afminshaaray beeluu ka ooyaan isna waa ilyahanleyo waa lagu eleeya isagana iska ogow afladuulka gabaya eryada dhammaystir isna waa ilyahanleyo waa lagu eleeya noocyadaa gabaya noocaasa hidaayad bay siinaysa bal adoo ku luuqaynaya waxoogaa waxaan jeclaan lahay inaad noo tilmaanto inkastoon xabeebsanay haddana waan isku dayayaa waxay lahayd yobey saddex waa ilyahanley yobey yobe calob saddex waa ibtilamoleyeley way saddex lama ogaan karo hobey saddex waa ilyahanleyoleyeley hedhay ayradii irmaanaydeyeleyele calow walolkeegu dheerayeleyele yay waa lagu ileeyaa ahbay saddex waa ibtilamobe allah odaygii afmiishaaray beeluu ka ooyaan markaas saasay ugu luqaynaysa
sidii sooyaalkii dhaqankii soomaalidu ahaa sidee looga ciyaari jiray ciyaarta dhaantada waad mahadsan tahay dhaantadu labay u kala kacdaa dhaantunbaa la wadaydhaa hirwada dhaanta laga dhiga ciyaarta hirwada laydha marka ciyaartii marka la aloosee la yimaado hablihii wiilashu way iska hor imanayaan marka la cidhaalo waxaa loodhan naahirweynu aloosiyeynae alloohibadeeda noo keeney marka hirweynu haloosiyeynaa inamadu yidhahdaan allow hibadeeda noo keen hablahay ammaanayaan waxay odhanayaan namiyaan dherarkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka biile bay ugu jawaabtaa oo miyaan dherarkaa eegayodacayaartii lama bilaaba way hobow kafta quruux kalaamkiisu lacag oo miyaan dhaladkaaga sheegaayo way helow ma degdege ma duula dalka bile oo miyaan dhaladkaaga sheega na dhashii nebi aadan baad tahayo way hobow kafta quruux kalaamkiisu lacag markaasugabay tirinaya hadduu arkacay mid caynaboo lamaan caynta ku cunayo cabaadkiisa reeruhu jabaan xarari maysaani ciyaaraha madaysaan markaa laysku soociya ee cageeley ciyaar badan maxaa cayn kastiiba joogta maxaa tuaanan calaf mood lahayn cawa ee gorayse nabaad soo baxiyo naqroobu egey allow nuuriyahay ku noole waar allow nuuriyahow ku noole hey nabaad soo baxiyo markaasa cayaarta la bilaaba marka ciyaarta hirwaa la idhaahdaa waxaan arkay hirwadii beryii dhaweyd aada loo ciyaaraya sakililka loo ciyaaraya ciyaartii hirwadiiyo badh laga dhigay hirgo oo badh dhaanta laga dhigay dhaantada oo kale waa ka gaar noocyo kale ha qaadato laakiin dhaanta hirwi iyo dhaanto waxaa la idhaha in yarba yar degdegtay taa xeebta oo la ydhaahdaa hobaaliya hoobalooy helayoy hobaali kala kaleenahay ta waqooyiga laleeya tahawdka markaad soo baxdeed soo gasho babkan guud ee dhaantadaas waxaa lagu ciyaaray hirwadaasoo hobaaliya hoobalooy helayoy hobaali galaan galeenaye waa nindii beertii beertii garowgii u bisilyaho degdeg iyo waxaasi ma jiro dhiidisku iska dhowrayaayo cayaar lagu diya lagu diidu diidaya markaas saasaa loo cayaaraa hirwada saddexdeyda markaad u soo baxday hawdka noqoto jafle baha la ydhaa baa la cayaaraa jaflahaas waa ciyaartaan ka yaabee la ciyaari karo afar iyo labaatan saacadood la ciyaari karo ayay habo hawlala habo labo layayobeyey dhexyar na gudeydayaye gudeydayaye balday sacabkaygu waa jam jam rig rig rig rig dhac dhac labadaa yar meesha ku go-da marka ciyaartaasi waa saddexleydii oo qaab kale loo ciyaarayo oo ka duwan noocii looga ciyaari jiray deegaanada kale ee xeebaha oo kale nacam waa taasoo iyadu way degan tahay okay taa haddaan dhaafo bari aan uga sii gudbo cayaartii botorka oo barya la yidhaahdo oo isku luuqadu yihiin laakiin cayaarta halraaca iyo sacabqaadka ay ka duwan yihiin ay ilaa cerigaabo iska dhowdhow yihiin oo sidii tan yar galbeedku ahayd unbuu hobeeyo yeliyo waayae hobeeyo yeliyo waayae rowalanwalyadii oo oo halowlo la yidhah aada u dhegaysto youtube-yadaba ku jira oo hobeeyo yeliyo waayae faresku dheega guudnimo dhayalka waa wadaagae nahoy kolka dhowrad lala tago halayoy digaalo badana oodiga dhegaysta ciri gaabo oo kale oo isku yar oo baryaa la yidhaahdaa inkastay kala duwan yihiin anoo soo gabagabay waqtigu nagu yaryahay cayaarta welwelaha la ydhaa galbeedka waa lagu ciyaaraa ragbaa ciyaara saylicidu qayb welwelaha ka mid ay leedahay saylicdu qaybtaa wululaha ee ay leedahay qaabkuu dhaca waa se noocee taa saylicda haddaad igaan kaaga jawaabo waxaa la ydhaahdaa harimaa duba harimoy harimanka la hoosiise sarimoy helayoy helayoy wayka harimaa duba harimoy harimanka la hoosiise sarimoy na bilow jaway bilow jaway baa la ydhahaa okay anoo isyar wadanaya ta welwelahan kalena harimaatee hanahaa baan la ydhaahdo marka inanta la gelbiyo waxaan cerigaabana ku arkiya barigaasi tiyo hana haybsan la ydhaa o hana haybsan la ydhaado iyadna sidii welwelaha udhacayso si cayaar fiican leh marka aad waxaan uga cayaarta u aqaanaa inta imika waxaan ka sheekaynaya inta qariidada somalilan degto cayaarihii lagu cayaaraya hashim ugu dambayn gunaanadkii barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ee aynu ku guda jirno ciyaarta wulwulaha ee aada soo hadal qaaday haddii aan halkaa weydiiyo qaabka ay u dhacdo ciyaarta wulwuluhu oo kooban markaad noo sheegto siday u dhacaysaa siday u dhacayso waxa weyaan welweluhu waxuu ka bilaaba sawd haddii la bilaabo salligii nebigeeniyo su-aal baa u horayse dee safka meeshani joogo assalaamu calaykum calaykum assalaam dee in badan baanbaanay oo badiye harimaatee hanahaaba dee haddaan badiyana ma biinaye harimaatee ee barbaarta markii caroos la jooga dee ee barbaarta wixii dhulkani joogiyo alla boqorkii oo salaanho harimateehana habluhuna baarka baarkiiyo baaruda ololka dheero baaryaaro heed marka way buraanburaan waad mahadsan tahay intaas kusoo gabagabaynaya v o waad mahadsantihiin dhammaantiin intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aynu ku soo qaadanay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka soomaalida ee laga ciyaaray inta badan deegaanada soomaalidu degto qaar ka mida waxaa barnaamijkeena inoogu marti ahaa abwaan cali ciile sarreeye oo ka mida abwaanada dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar goo tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa siaas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
waa tahay barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaan intaas ku dhaafaynaa haatanna ku soo dhowaada ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal waxaa la dheelay kulmo ka tirsan isreebka koobka qaramada qaaradda yurub ee euro qualificationka ee gruubyada waddanka holland ayaa afar gool iyo waxba waxa uu kaga adkaaday kooxda belaruus ciyaartaasoo oo ciyaaryahanada memphis dabay iyo virgil van dik ay ka noqdeen haleeyo kadib markii ay dheliyeen saddex ka mid ah afarta gool oo laba ka mid ah dabay uu dheliyey halka goolka kalena uu dheliyey virgil van dik sidoo kale winlandam ayaa goolka kale ee afraad u dheliyey kooxda waddanka holland belaruus wax goola ma aysan dhalinin waxaa gruubkaasi sidoo kale kulmada la ciyaare ka mid ah north ireland waxay la ciyaartay estonia laba gool waxba ayayna kaga awodronaatay gruubka e kroatia ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay azerbaijan borno beresich iyo andre karamarich ayaa u dheliyey labada gool ee xulka dalka kroatia slovakia ayaa iyaduna laba gool iyo waxba dirtay hungari gruubka g austria ayaa martigelisay poland gooli waxba ayayna guuldaro kala kulantay isla gruubkaasi makedonia ayaa la dheeshay latfiya saddex gool iyo gool ayayna kaga awudronaatay oo latfiya ayaa guuldaro la kulantay israa'il waxaay gool iyo gool la gashay sloveniya kazakhistan ayaa la ciyaartay scotland saddex gool iyo waxba scotland ayaa ku awudronaatay khubrus waxa ay shan gool iyo waxba dirtay san marino beljamka saddex gool iyo gool ay kaga adkaaday xulka dalka ruushka saddexdaasi gool laba ka mid a waxaa dhaliyay ciyaaryahan aiden hazard kulmada kale ee sarreebka yurub waxaa gruubka ee maanta wada ballansan bulgariya montenegro ingiriiska iyo czech republic ayaa dhili doona luxemburg waxay la ciyaari doontaa xulka dalka lithuania portugal iyo ukrain ayaa ballansan albania iyo turkiya ayaa sidoo kale wada ciyaari doona andro waxay la ciyaari doontaa iceland halka moldova ay la ciyaari doonto faransiiska maanta waxaa sidoo kale dhexi doona sareebka koobka qaramada qaaradda afrika sudan iyo kotor geni ayaa dhili doona malawi waxay la ciyaari doontaa morocco algeria iyo gambiya nigeria iyo seychels burkina faso waxay la ciyaari doontaa mauritania botswana iyo angola ayaa ballansan tunisiya iyo swateni ayaa wada dheeli doona kulmo kale oo saaxiibtinimo ayaa maanta dhexi doona jaban korea waxay la ciyaaraysaa bolivia uruguay iyo uzbekistan ayaa dheli doona argentina waxay la ciyaari doontaa venezuela peru iyo burugway guatemala iyo costarica mexico iyo chili shiinaha ayaa ciyaar saaxiibtinimo guuldaro waxaa gool iyo waxba uu kala kulmay xulka dalka thailand imaaraadka ayaa laba gool iyo gool kaga adkaaday xulka dalka sacuudi arabiya kosovo iyo denmark laba iyo laba iyo isla dhaaf waayeen maraykanku waxauu la ciyaaray ecuador dunta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas
waa tahay jamaal axmed cusmaane ciyaarihii ayaan intaas ugu gudbaynaa haatanna shirwac ayaan ka codsanayaa qodobadii warka ugu doorka roona inta hadba wakhtigu uuna soo baxo mahadsanid ibraahim dalka new zealand kumanaan qof ayaa jimcaha maanta isugu soo baxay ee aasa wadajir loogu sameeyey lixiyo labaatan ka mid a konton qof oo maalintii jimcihii toogasho lagu dilay iyagoo masaajid ku tukanaya iyadoo dadkaasina uu ku jiray wiil saddex sanno jiray aaska ka hor ayaa bannaanka masaajidka ee toogashadu ka dhacday ee magaalada christchurch ayaa imaam gamiel fauda uu kumanaan qof kula hadlay waxaana uu yidhi dhammaanteenna waynu qalbi jabsannahay balse ma aynaan burburin waxaana imaamku intaasi ku daray in nacaybku uu meesha ka baxayo islamarkaana uu jacaylku bedeli doono isagoo dadkaasi tirada badan ee halkaasi isugu soo baxay la hadlayey imaamku sidoo kale waxa uu mahadnaqay dadka jaarka la ahaa kuwaas oo albaabadooda u furayo weliba kuwii gaadiidkooga intay ka soo degeen caawinayey markii ninka wax tooganayey uu dadka leynayey sidoo kale haweenka dalkaasi new zealand ayaa iyaguna masarka haweenka muslimiintu ay madaxa ku xidhaan maanta wada xidhay si ay taageero iyo qadarin ugu muujiyaan muslimiinta dalkaasi dhinaca kalena hal qof aan idhaahda laba askari oo maraykan ah ayaa lagu dilay maanto jimco ah dalka afghanistan iyaga oo halkaasi marayey maraykanka iyo xoogaga horseedka u yahay ee nato ayaan ka bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer ciidamadan maraykanka ee tiradoodu ay gaarayso ama ciidamo maraykanoo tiradooda ay gaadhayso afar iyo toban kun ayaa weli sii jooga waddankaasi afghanistan kuwaasoo qayb ka ah howlgallo iyo weliba tababaro iyo taageero loo fidiyo ciidamada dalkaasi afghanistan mahadsanid shirwac haatanna bal dhegeystayaashana aan u soo qabanno heesta nabsi iyo qatar cumar dhuule xabsi ay ku luqaynaysay dhaafo maduule ayaa ugu dambaysay idaacadda warnimo ay wadajirkana kuu soo jeedinayeen saakiin maxamuud shir waxay anagu ibraahim xasan daanduray intaan markale ku mid doono nabadgelyo
adigiyo garata